إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda kenya ayaa weli ka hadlin qarax looga dilay in ka badan toban askari iyadoona ehelka mid ka mid ah askartaas ay eedeen u jeediyeen xukuumadda nairobi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya kuwaas oo khasaare ka dhashay gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa qarax lagula egtay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoona uu khasaare ka dhashay qaraxaas qarax ka dhacay deegaanka mareeri ee gobolka shabeellaha hoose ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyadoona faahfaahin ka soo baxaysa kamin ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tir madaafiic ah ku garaacay saldhig ay ciidamada ugandha ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada afgooye weerar dhabagal ah ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland kaas oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ay xooga ku haysato kenya ayaa weerar kamiin ah u dhigay ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolkaas munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hebay ayaa dooro loogu soo xiray in ka badan konton ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer dumaal ee ka mid ah beelaha dega wilaayadaas
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya hashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada yaaqsheed ee magaalada muqdisho ku dilay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay cismaan dheere wuxuuna si gaara kaga howlgeli jiray xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa waxay ku qaadeen ciidamada ugandhayska ee ku sugan eelaboorka macmalka ah ee degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay risaas culus oo ka dhacaysa halkii ay ku sugnaayeen ciidam uganda sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay aagaas ku leeyihiin ciidamada uganda saldhiggan ayaa ku yaala deegaanka biimaalow ee dhacaduleedka magaalada baraawe dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen deegaanka baarka halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa qarax lagula eegtay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoona uu khasaare ka dhashay qaraxaas warkaas iyo qodobo kale oo la xiriira waxaa ka waramaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen silsilado howlgalla ah oo isugu jira qaraxyo kamaayin iyo sidoo kale kuwo qorsheysan kuwaasoo lagu beegsaday shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh kusoo duulay dalka soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada soomaalida ah haddaan ku horumarno magaalada muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayeen in howlgal abaabulan oo loo adeegsaday qaraxu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa lala egtay gaari nouca raaxada ah oo ay la socdeen ajaanib xilli uu marayay meel u dhow xarunta maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana ay sheegtay in lala egtay gaari ay la socdeen ajaanib ka mid ah kuwa soomaaliya kusoo duulay allah fadligii mujaahidiintu waxa ay maanta beegsadeen gaari ay la socdeen ajaanib qayb ka ah kuwa soomaaliya kusoo duulay waxaana howlgalka u dhacay sidii loo qorsheeyey sidaas waxaa yiri sargaal u hadlaya mujaahidiinta warar goor dambe soo baxay ayaa lagu xaqiijiyey in qaraxaas lagu dhaawacay shan ka mid a ajaanibtii saarneyd gaariga uu qaraxa haleelay howlgalkan ayaa qayb ka ah weerar abaabulan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsato ajaanibta ka howlgala soomaaliya ee taageera dowladda federaalka isla muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay halkaas ku dileen askari ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda turkiga howlgalka lagu qaarijiye askariga lagu magacaabi jiray farxaan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska balaagsi ee degmada hodan ee gobolka banaadir haddaan eegno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka mareere ee duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose waxaa ka dhashay qaraxaas khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qaraxa halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale isla gobolka shabeellaha hoose waxaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar madaafica ku qaadeen mid ka mid a xarumaha ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolkaas tiro madaafiica ayaa gudaha u galay xerada ay ku sugnaayeen ciidamada uganda taasoo ku taala deegaanka bariira oo dhaca duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose gobolka n f d o ay xooga ku haysato dowladda kenya ayaa ka mid ah gobolada martigel iyo howlgallada mujaahidiinta waxaana halkaas ka dhacay weerar lala beegsaday ciidamo kenyaan ah weerarkan oo ahaa dhabagal ayay mujaahidiintu waxaay u dhigeen ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalaya waddada isku xirta magaalooyinka gaarisa iyo haluuqa waxaana jira khasaare kenyaanka lagu gaarsiiyey kamiinkaas geesta kale faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaro ka dhashay weerar jidgal ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la xaqiijiyey waxaa lagu dhaawacay weerarkan kamiinka ah saddex askari uu ka mid yahay sargaal laba xidigla ah kaas oo magaciisa lagu sheegay xuseen waraabe gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa weerar dhabagal ah waxay la beegsadeen askar ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo dhaqdhaqaa ka waday agaarka deegaanka cabdidhoore ee duleedka magaalada kismaayo waxaana lagu qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada kismaayo oo ay kolkii hore ka soo baxeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weeraro badan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta dalka waxaana ugu khasaaro badnaa kamaa in ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo lagu dilay kow iyo toban askari uu ku jiray sargaal tariye horin ahaa oo lagu magacaabi jiray xasan fanax dowladda kenya ayaa weli ka hadlin qarax looga dilay in ka badan toban askari iyadoona ehelka mid ka mid ah askartaas ay eedeen u jeediyeen xukuumadda nairobi maxamed cali ayaa ka waramaya xaro xoogan ayaa ka dhalatay qaraxii dhowaan ka dhacay deegaanka gariley ee duleedka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kaasoo lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan milatariga kenya dadka lagu dilay qaraxan waxaa ka mid ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada milatariga kenya kaasoo ay qoyskiisu xaqiijiyeen in wiilkooda lagu dilay qaraxaas iyagoo eedeyn xoogan kala duldhacay wasaaradda difaaca iyo guud ahaanba xukuumadda uu hogaamiyo uhuru kenyatta joela kiyabi oo horey usoo noqday musharax madaxweyne waa mid ka mid a qoyska uu ka dhintay sargaalka lagu magacaabi jiray johnson olamiyo kiyabi oo qeyb ka ahaa askartii lagu dilay qaraxa waxaana qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka uu ku xaqiijiyey geeridiisa ninkan ayaa sheegay inay aada uga caroodeen in dowladda kenya iyo taliska k d f ta aysan ka hadlin dhimashada askarta uu ka mid ahaa johnson oo ahaa walaalkiisa sida uu sheegay mar uu ka hadlayay sida ay ku heleen xogta geerida askarigan oo ahaa walaalkii ka yar ayuu sheegay inay ogaadeen maalintii talaadada kadib markii saraakiil ka tirsan milatariga ay booqdeen gurigooda oo ku yaala gobolka rift valley inkastoo aysan si rasmi ah u shaacin geeridiisa tani waa waxa iga caraysiinaya ina muruga gelinaya raggan dhallinyarada ah waxay ahaayeen kuwo diyaar ah waxayna qiimaha ugu sarreeya ku bixiyeen ilaalinta dalkooda laakiin waxaad mooddaa in k d f ay doonayso inay arrintan qariyaan ayuu yidhi ninkan isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray u fiirso sida uu maraykanku ula dhaqmo askartiisa ku dhintay dagaalka waa loo baroor diiqaa waana la aqoonsan yahay laakiin halkan maalmo kadib dowladda iyo milatarigu way aamunsan yihiin qayladhaanta ku saabsan askartii lagu dilay qaraxii galiley ayaa mar kale dib u soo celisay baaqyadii kenyaanka ee ahaa in dib waddanka loogu soo celiyo ciidamada waxaana saacadihii lasoo dhaafay la baahinayay baaqyo ku saabsan arrinkaas kumanaan ka tirsan askarta kenya ayaa lagu dilay gudaha soomaaliya waxaana weerarkii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay degmada ceelcadda ee gobolka gado halkaasoo lagu dilay laba boqol oo askari laguna soo qafaashay maxaabiis dagaal oo badan halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah baay ayaa dooro loogu soo xiray in ka badan konton ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha reer dumaal ee ka mid ah beelaha dega wilaayadaas dowro diini ah oo socotay muddo toddoba cisho ah ayaa loo soo gabagabeeyey waxgaradka beesha dumaal ee ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay dowrada ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan munaasabadda dowrada lagu soo gabagabeynayey waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar afhayeenka odayaasha wilaayada iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn dowrada waxaa ka hadlay afhayeenka odayaasha wilaayada suldaan cabduqaadir daadey waaliga wilaayada islaamiga baay runtii mahadnagaan bacda xamdulilah juhdiga iyo dadaalka runtii dardargelinta diinta iyo jihaadka amaalka islaamiga ah saasoo kale walaalaheena iclaamka oo runtii oona kaalin culus jaysadahayaan intaas kubacd dambayba ang mahadnagay walaalaha reer dumaal ee runtii dad oo kolley sida haddi la ogsanyi reewanka gobolka wal iskase deegaanka sidilandeg inyo wal kase reer dumaalmayba ka ognaa dad ahlunabad ah dad wanaag iyo khayraad badan kumunqdo ka ognaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamuud iidaale muslimiinta ma in dardaarmaane khaas iyo caamba ilaahay kitaabshiina ilka dhaqamo ilaahay kitaabshiha laakiin ka dhaqamaana khasaare adduunka haddii rafaad jiilalka iyo abaarto dadka noolad aakhare naarkiin damboytu waa khasaare dadka mu'miniinta mayla ku faday adduunka haddii ka rafaadan aakhare inay jana galaan xadiidka rasuul mayna inshaa sal allahu alayhi wasalam adduunyo markii ku hadalay addunyaa sijnu lmumini wa jannatu lkaafir intaas kadib mid ka mid ah waxgaradka beesha ayaa isna kelimad qaatay bismi illaah way baa ka mid ahaa dadka dhaladii beele reer damaal olinkahaay insha allah degmadan idaala ardaya dowlada inka socotiya kamid ahaa insha allah insha allah biidn illaahi kariim wali muhaadarooyin eh waliba insha allah alla ku obsiin eh inti gaalada laku bere gaalada inti jihaadka laku qeyb gala inti biidn illaahi kariim ilaahay dartiis leen dhamada liin shahiida ini gaalada aragdeeda insha allah wadanka laku saara intaas ulmadan in sheegdi ilaahay ni anfa ugaaska beesha dowladda la soo xiray ayaa jeediyey dardaarane kala duwan kolley doorina ninqobadi muddo hata todoba beri ayaa iila roogna ilaahiya kama hasan ilaahay hana waafijiyey yo angmahadyaana fuma kabacd walaayadii islaami bay dowladun yahnin doorti yo angmahadyaana qabiilka reer damaala rawsha hata tiridilos inku sheegayu qomtun ilama qofood yo kahayni alxamdulillah dad eed diinka anfadaw eed anfadaw wadankii oo ardeed ka dhex jaraanna afar jig oo gaalada gantiya ka dhex jareen dad eed i gaaban roogi haayan ilaahay kama hasan alxamdulilah eed iyo eed al yadadan kama hadnago haayan ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa ka hadlay dowladda
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu akhwaani fillah markan ka horreysay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa uma hadnaga na abuuri muslimiin iyo waali kadibna khayraad badan iyo wanaag badanna waafajiya kumadata shareecadan aniguna barana ilaahay subxaanahu watacaala nin ziyaadiya khayrkaasi wanaaggaasiy runtii nicmo weyn oo uman badan in haysanaya ilaahayna siiy dee culimmada iyo raggi oo horreeyay dhammaantay oo ku hadaleen nicamka ilaahayna siiy wallaha koobo koro ma-a usii tilmaami dhammaantiina usii biye nicmooyinkaas u weyn ilaahayna iyo arzaagame kumadaha nicmatu alab alcilm dowlaadka diiniga ah ayaa waxay si isdabajoog ah kaga socdaan wilaayaadka islaamiga ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa